maalinta beriye waxaa magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida ee etoobiya ka furmaya xaflad loogu dabaaldegayo qowmiyadaha etoobiya oo sanad walba gobol gaara lagu qabto xafladan oo atii ugu horeysay dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya lagu qabto ayaa ka qaybgelaya marti ka socota ilaa iyo labaatan dal iyadoo madaxda iyo saraakiil maamulada soomaalida iyo kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ka mid yihiin dadka xafladda ka qaybgelaya haddaba waxaa magaalada jigjiga ku sugan wariyaha v oda ee waqooyiga bari kenya maxamed faarax shire iyadoo ay markii ugu horeysay dowla deegaanka etoobiya uu tago ayaa waxa uu shire uu marka hore waryaheena maxamed cabdisandheer oo stuudiahila fadhiya uu uga waramayaa wixii uu deegaanka ku arkay dhulkan waxyaalaha ugu badan een ku arkay iyo wixii aan ka firayey waa laba shay oo aad iyo aad u kala fog maqal ahaan iyo muuqaal ahaan guud ahaan dhulkan waa dhul hiigsanayo horumar diyaargarow baaxad leh oo dhanka horumarka jidadka korontada iyo biyaha aad ka dareemi karto marka isku soo celceli waxaan dareemayaa in dal beegsanayo in uu horumar sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaaro iyadoo muuqaalka magaalada jigjiga oo kusoo qabanayo meel fog kaasoo qabanayo deegaanka karamarda kaasoo qabanayo waxaa xusid mudan in aan intaa u dhexayso deegaanka diridhabe harar awadaay dhulkaasoo il aan kusoo maray lug oo diyaaradda iga soo qaaday magaalada nairobi ay igu dejisay diridhabe socdaalna aan kusoo maray halkaasi ama ku arki karto in farta afka soomaaliga oo lagu xarxarnay buuro waaweyn iyo weliba jidadka lagu xardhay heegan dadku ay ku jiraan qurux fara badan ayaa ka muuqatay sandheere halkan mana ka filayn in arrimo noocaas oo kalaha iyo weliba hodheelo noocan oo kaleha gudaha magaaladan ay ku yaalaan waan garta hadaynu ka hadalno diyaar garowga xafladda maalinta beritaa bilaabanaysa ilaa iyo iminka marti sharafta timid bal haddaad wax iiga sheegtid ilaa iyo iminka marti sharaftu waxa ay socotaa oo maalintan maanta sabtida ah waa ay soo gaari doonaan ilaa iyo caawa ayay socon doonaan ilaa iyo iminka marti sharafka soo gaartay iminka jigjigo waxaa lagu qiyaasaya ilaa toddoba kun oo marti sharaf oo ka kala timid dhammaan sagaalka dowlad deegaaneed ee dalkani ethoobiya uu leeyahay sidoo kale waxaa soo gaaraya ilaa iyo labaatan wadan mas-uuliyiin ka kala socoto sida safaaradaha qunsulada iyo weliba madaxweyne ku-xigayaal iyo golo wasiire ilaa iyo iminka dalka soomaaliya markaynu xusno waxaa soo gaaray qaar ka tirsan dowlad goboleedyada dalka soomaaliya iyo weliba guddoomiyaasha dalka soomaaliya sida ii xaqiijiyey safiirka dalka soomaaliya ufadhiya dalkani kenya waxaan hadda hodheelka wada degannahay madaxweynaha puntland waxaana berita la filayaa madaxweynaha jabuuti inuu soo gaaro iyadoo gobnatoreyaasha magaalada wajeer iyo mandera iyo garisane ilaa iyo iminkana lagu wargeliyay in addis ababa ku sugan yihiin oo ay berita soo gaari doonaan wafuud kale oo uu hogaaminayo afhayeenka baarlamaanka kenyana ilaa iyo iminka iyaguna ay cagta kusoo hayaan waa lagu soo socdaa jigjiga waynu arki doonaa maalintaas axadda ah ee berita ah oo noqon doonto maalinta la furi doono maalinta qoomiyadaha dalkan ethoobiya oo markii ugu horreysay lagu qabtay gobolka soomaalida dalka ethoobiya waan gartay haddaynu ka hadalno waxyaabaha loo diyaariyey bandhigyada loo samaynayo xafladdan ay ka qaybgelayaan dowlad deegaanada uu ka kooban yahay dalka etoobiya sandheere waxaan lagu wargeliyey tusaalaha markaynu kasoo qaadno ilaa iyo guryo aqal soomaaliya oo gaaraya ilaa iyo kun iyo shan boqol oo aqal soomaali ah waxaa jirto ilaa iminka inay soconayso carawo ka socoto oo kambaniyada iyo shirkadaha kala duwan halkaasi kusoo bandhigahayaan waxqabadkooda waxaa kale oo nalagu wargeliyey oo aynu soo aragnay garoon weyn oo tendooyin waaweyn laga sameeyey culeys fara badan ayaa ka jiro tusaalahaantan soo qaadano golaha wasiirada waa la kala qeybiyey waxaa loo kala qeybiyey hodhelada waaweyn ayaga ayaa ah dalka dadka soo dhaweynayo guddiyo kala duwan ayaa la saaray hogaamiyaasha bulshadoo idin waxaa deegaan diyaar garoobay ku jiraan marka waxaa kaloo la diyaariyey gobolkan waxa uu aada caan ugu yahay hidaha iyo dhaqanka iyadoo qolo walbana ay soo bandhigaysa hidaha iyo dhaqankeeda tusaale ahaan maanta oo kale waxaa marayay jidka weyn ee bartamaha magaalada dhaco ee taalada sayid maxamed cabdilxasan laga laga yegleelay qolooyin markaasi la ii sheegay inay ku orotamahayaan qoomiyado qoomiyado u orotamayaan marka magaaladu waa ubax nala dhalaalayo iyo diyaargarow weli aysan soo marin intii kafacaad ahaan jigjigo la alkumay ama ay jirtay
wariyaha v eda waqooyiga bari ee kenya maxamed faarax shire oo haatan ku sugan jigjiga ayuu ahaa wuxuu u waramayey waryaheena maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha ila jooga